sababtii waxaa socdaa madashii iskaashiga dowlad goboleedyada garowe ka socda maalintii labaad sidaa darteed intii madashu socotay dowladdu waxyaaba badan ay u xisanaysay ah sida dhibaatadii ka samaysay galmudug oo ku saabsan inay burburiso sida awalba hore ay u go-aansatay inay inay baabi'iso maamul goboleedyada dhibaatada waxaad arkaysaan sidoo kale warqaday soo saartay xalay shalay oo wasaaradda arrimaha gudaha la leeyahay ayaa soo saartay oo iyagu hadlayso doorashooyinka ay sheegayso waa inay doorasho habl xilligaa dhacdaa puntland waa inay january ah hataa koonfur galbeed puntland shan doorasho ka dhacday dowladihii ayada ka horreeyey iyo ayadana waxba lagama ogdiin sida loogu talagalo un bayna u dhacaysa haddii ilaah yidhaahdo maaha kuma cusbo doorashana ka dhacdo umana baahna muqdisho in laga soo yeeriyo xilliga dhacaysa sidoo kale koonfur galbeed doorashada labaadaa la galaya haddii ilaah yidhaahdo toddobiyo tobanka november ummadda iyo dowladda halkaa joogtana ayagaa walba mandate-ka ay haystaan dastuurkay qorteena waxa ku qoreeda afar sano kasta in doorasho la galo marka u yeerin madaxda muqdisho ama dowladda muqdisho ama lagu joojinayo ama lagu aqbalayo maaha doorashooyinka sida loogu talagalay u soconayaan ayagu may waktiyeen ayagu may sameyn ayagaa siyaasadda kusoo biiray marka waxaan leenahay wixii laydin egmaday oo qaranka laydinku talagalay inaad qabtaan qabta waxaad ogtihiin laba maalin ka hor waxay ka suubiyaan cadaado oo lacagta qaranka iyo canshuurtii dadka laga qaada iyadoo lagu suubinayo dhibaatada lagu burburinayo maamulka galmudug sidoo kale shalay baydhabo waxay geeyeen baabuurta loo yaqaano bullet broofka iyo ciidamo ilaa iyo kuntameeye ah oo xamar laga soo daabulay maantana kuwo kale ay kusii wadaa inay geyso dowladda federaalka waxaad ogtiin bishaan horraanteedii qaraxa ka dhacay dad badan ay ku leeday dhaawacii halkaas ka dhacay dhibaatada u geysta qaraxaas ayaa weli taalla isbitaallada ku dayacan oon dhakhaatiirta baydhabo joogta wax ka qaban karin boqol warqadooda loo qoray oo in dhaawacaas la qaado ah ilaa ay hadda waxay kasoo jawaabto ma laha in dadka baaba-ay qaraxaas la geeyo halka ay shalka soo daabulayso baaburan xabado karin iyo ciidamo hor leh ciidamada waxaan ka codsanay oo dogtin heshiiska ugu dambeeyey agreementa baydhaba la yidhaha waxaa ku jirta waddada muqdisho in la furo iyo xamar oo ay saxiixeen madaxda sare dowladdu waxba lagama qaban halkii loogu talagalay inay dalka u shaqayso amniga iyo siyaasadda iyo inay hogaamiso laga rabay waxay qaadatay dowladda federaalka ee muqdisho fadhidaa go-aan ah inay wixii ka horreeyay burburiso laakiin ma burburayaan waxa ka horreeya institution bay ku dhisan yihiin waxuna mar hadday institution dhisan yihiin sharcigooda unba iyo waxay leeyihin dadka iskale unbaa ilaashanay aniga ku hadlaya magaca golaha waxaan ugu baaqa dowladda federaalka haddii aanay wax soo kordhinay inay ka dayso burburinta ay ku hayso maamul goboleedyada iyo siyaasadda waddanka guud ahaanba shan cisho ka hor xusuusantaan madaxweynuhu shir golo wasiiro shir guddoominaya waxaa looga hadlay oo sheegay in la marinayo nidaamka axsaabta golaha wasiirada soo asagu shir guddoominayo nidaamka axsaabta haddii la marinayo golaha wasiiro waa in wax laga tashado waa xisbiyada maaha xisbiya muqdisho degan waddanka inay xakumaan looguma talagelina all country ayaa waddanka siyaasadiisa iyo dadkiisu loogu talagalay in lagu maamulo marka xisbi ay ansaxsatay dowladda dhexe oo madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu isu jiibiyaan soomaaliya ma xakumaayo nidaamka axsaabta sharci u leeyahay qaab loo maruu leeyahay artikala tasuuriyaa jiro loo marayo sidoo kale waxaa jirta siyaasad loo dhan yahay siyaasad la yidhaahdo oo lagu heshiiyey oo siyaasadda loo dhan yahay la yidhahdo guddiye loo saaray oo madaxdu ay wada go-aamiso dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe wixii siyaasadda halkaasaa lagu go-aamiyaa amnigana halkaasaa lagu go-aamiyaa sida laga yeelaayo tanina wixii keenay in hakadka ku yimaado wada shaqaynta waxaa ka mid ahaa inay dowladdu wixii lala saxiixday oo lagu heshiiyey hore loogu heshiiyey ay completely cagsigood isticmaasho haddii lagu heshiiyeyna hadda shabaab lala diriro oo waddooyinka la furo in ayadu shabaabka hubka loogu talagalay qaranka iyadu ay siiso haddii lagu heshiiyey in waddanka siyaasaddiisa hoos loo dejiyo oo dastuurka la geeyo tuulooyinka iyo degmooyinka dadka jooga la geeyo wuxuu dhaafi laaya xamar iyo inuu iska noqdo mashruuc iyadu ay ogta ay isku daydo in ayadu dastuur waddanka u samayso marka wax shaqaynaya maaha kumanikeyga dabcan iyo ahdaafta shirkan loo qabtay way soo bixi doontaa waxay so-aada qaaday shalay warqadda la leeyahay arrimaha gudaha ka soo baxday oo dhahaysa gogashii madaxweynuhu waa fidsanta waa ka xumahay brotocoolka ilaahay harka uu ka qaldan yahay arrimaha gudaha xafiiska madaxweynaha uma hadli karto haddii gogol madaxweynuhu fidiyey waa laga hadlaayo waa madaxweynaha unbaa kasii hadli karaya xafiiskiisa kasii hadli karta laakiin waxay kutusaysaa junior siyaasadeedku heerka uu taagan yahay in- inay yidhahdaan gogol madaxweynuhu fidiyey ayaa taal ay wasaaradda guduhu tiraahdo marka wasa- dib u heshiisiinta iyo khilaafka jira dhammayntiisana aqalka sare ayaa wax loo xil u yimaaday do- isteydyadoo dhan shanta maamul goboleed ay tageen aqalka sare wixii ay qabeen isteydyadu amba dowlad goboleedyadu ay la tahay qaranka siyaasaddiisa in lagu maamulo wixii keenay khilaafka ayadoo qoraalaha loo dhiibay aqalka sare waxaana loogaga dambeeyaa ama laga sugayaa jawaabta kama dambaysta ee ka soo baxda aqalka sare annagoo og dowladda dhexe inaan ayba aqoonsaneen aqalka sare iyo jiritaankiisa ayagoo hadafka uu yahay guud ahaan federaalka oo dhan been inay aqoonsaneen oo ay sistemka federaalka ay kala dagaalamayaan eh, muqdisho laakiin waa riyoonayaane waddankaani dowlad dhexe eh, qofka jiran iyo qofka service dowladeed u baahan muqdisho loo aadaado soomaalidu waa ka gudubtay laba kun iyo afartii baa waddanku s- f- system federaala qaatay kuna heshiiyey ummadda soomaalidana federal system ay ku heshiisay inay ku dhaqanto marka waxaan leeyahay dastuurka ah wax ku tihiin ood madaxweyne ku tahay mudane madaxweyne oo ra-iisul wasaare akhriye isagaasaad u dhaarateen dalkana wuxuu asuu qabo ku maamula haddii aad diidaanna hadda waxaan dastuurayn cidna xaq uguma lihidin idin ku adeecdo waa mahadsanti mahadsan tahay waxaan rabaa inaan kuu sheego cabdi xaashi hadalkiisana way ku jirtay wuxuu yidhi ilaa sagaal iyo tobanka ayaan muddo qaadanay maamul goboleedyada madaxdooda ka qaadanay ee, sh- tobankii baa shirka garowe dhexi lahaa annagaa baajinnay shan cushaana lan ku daran dhahna shantii baana lankugu daroori haddana waa dowladda ilaa hadda f- waa ka weynay sagaal iyo tobankaa muddada ugu dambaysay ahayd wasaxfeedkuna wuxuu soo baxay labaatankii een, oo oo laiskugu yimid garowe marka ma aaminsanay inay iskhilaafsan tahay muddadii aqalka sare ay yidhahdeen ilaa waqtigaas la suga Waa la waa- sugaysaa, waa la bilaal.
sugaya welina waa la sugayaa wax dhibaatahayna kama jiraan dowladda kiiska baydhabo iyadoo musharaxiintana ma aqoonsana dowladda hadda jirtana ma aqoonsana waxay aqoonsan tahay sida nin ay iyadu rabto oo wareegtay ku magacaawdo inay geyso sidii cadaado u geysay laakiin een, wa- waa ka xumahay siday u fikirayso si shaqaynaysa maaha koonfur galbeed institution ay leedahay aqal baa rabaana jiro madaxweyne dooranaya Een, shalaa ugu dambeysa waxaa la ansixiyey oo baarlamaanku ansixiyey guddiga doorashadii hadday een, baawaran xabadi karin keento iyo hadday baasada canshuurta dadka laga qaado masaakiinta bajaajilada xamar laga qaado ay keentana doorasho lagu tartamaya bayraba ka dhacaysa september insha allah eh, dis- eh, november seventeen haddii ilaah yidhaahdo waxna kama bedeleyso waa qalad baawar kale maa ciidan bay keentay nidaam xataa u muuqda inay isku dayayso in rabsha dhacdo maalinta doorashada oo ciidamo ayada kaamar qaata ay rabsho sameeyaan laakiin ayadan insha allah hay-adaha amniga aan leenahay baa u diyaarsan haddii ilaah yidhaahdo wixii amni qalqal madaxweyne gelina jabraani miidiya mar kale waxay ku weydiinaysaa ee, waxaan ognahay inaad shan ahaydeen haddana maanta afar baa tihiin yes saaxiibkin waare muxuu ku maqan yahay isagaa sheegay wuxuu maqlay adidinka anuu mar wadana kasii hadlo wuxuu ku maqan yahay asaa sheegay isagaa sheegay ma u daartay ma ma kala siyaasad baa noqoteen ma idinka baxay ma idinku jiraa in la sabareeyo dadku ay maqlaan rabaa xaq uma lihi shu-uuntiisan aan ka hadlo adoo mahadsan Saxiix.
laakiin isagaaba official sheegay wuxuu maqan yahay marka idinkana waa ka waa ka maqantay dabcan anigu de waa ka aqbalnay eh, ka bixitaankiisa